إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaha doolle qadar waad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaallo cagmarin ah iyo kuwa dhabagal ah ay saakay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaano dhacduleedka magaalada kismaayo oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka jubbaland weerar lagu beegsaday askar turki ah oo ku socdaalaya muqdisho ayaa ka dhacay gobolka banaadir dagaal lagu jebiyey ciidamada uu tababaray turkiga askar badanna looga laayay ayaa ka dhacay shabeellaha hoose dad kenyaan ah ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddanka kenya kadib gawaari shidaal oo rogmaday dowro socotay toban cisho oo u furnayd bulshada ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada buuqa qable ee gobolka hiiraan iyadoona abaalmarino lacageed la guddoonsiiyey dadka kaalmaha hore ka galay imtixaanka dowladda mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa bogaadiyey howlaha gurmadka ah ee ka socda wilaayaadka kaasoo ay si wada jir ah uga qayb qaadanayaan dad muxsiniin ah oo ka kala socda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada weriye ameerikaan ah ayaa lagu dilay dalka yukrain iyadoona ruushka uu duuqeymo horley ka geystay magaalada lafiif ee dalka yukrain قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dagaal cagmarin ah iyo kuwa dhabagal ah ayay saakay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaano hoostaga magaalada kismaayo oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka jubbaland cutubyo ka tirsan milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay waxa ay weerar cagmarina ku qaadeen saldhig askarta maamulka jubbaland ay ku sugnaayeen oo ku yaala deegaanka singaleera duleedka magaalada kismaayo weerarka muddo ayuu socday waxaana intaa ka gadaal gurmud u soo baxay ciidamo ku sugnaa deegaanka baarsanguuni weerar dhabagal ah ayay mujaahidiinta ciidamadan la beegsadeen kaas oo ahaa mid hore loogu sii diyaariyey ciidamadii ka soo baxay deegaanka baarsanguuni waxaa laga gubay hal gaari waxaa kaloo jiray khasaare soo gaaray askarta ciidamadan dib ayay ugu noqdeen deegaanka baarsanguuni iyagoo aanan gaarin ciidanka kale ee ay gurmadka u sameeyeen sidoo kale mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwooda ka howlgala gobolada jubbooyinka waxa ay saakay weerar ku qaadeen tuulada buulagaduud iyo sidoo kale buundada daariqa weerar lagu beegsaday askar turkiya ah oo ku socdaalaya muqdisho ayaa ka dhacay gobolka banaadir warkaasi war kale oo ku aadan dagaal lagu jibiyey ciidamadii uu tababaray turkiga askar badanna looga laayay oo ka dhacay shabeellaha hoose mahad cubayd ayaa inoo faahfaahinaya
warar dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaare ka dhashay dagaal xoogan oo shalay ka dhacay gobolka shabeellaha hoose kaasoo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo baxay owdheegle ay duulaan kusoo qaadeen deegaanka mubaarag ee gobolka shabeellaha hoose hase yeeshee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la socday dhaqdhaqaaqooda ayaa dagaal adag kala hortegay iyagoo ku qasbay inay dib u gurtaan dagaalka oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa uu xooggiisu ka dhacay duleedka deegaanka mubaarak iyadoo ugu dambayntii guuldarro dhabarka loo saaray ciidankii weerarka soo qaaday waxaana lagu qasbay iyagoo khasaare watay inay dib ugu laabtaan deegaankii ay kasoo duulaan tageen sida ay warbaahinta al-furqaan u xaqiijiyeen ilo mas-uul ah waxaa dagaalkan lagu dilay kow iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada loo yaqaan gorgor ee uu tababaray turkiga oo qaar ka mid ah miidadkooda ay bilqan yihiin halkii lagu hardamay waxaana sidoo kale lagu dhaawacay labo sarkaal oo kale ah cabdi cumar oo ahaa sarkaal laba xidiglaa iyo cumar oo isna hal xidigla ah wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaalka ku furteen hub iyo saanad milatari oo kala duwan iyagoona ku sugan goobihii maanta lagu dagaalamay dhanka kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada yaaqshid ee magaalada muqdisho waxa ay qarax kula beegsatay gaari qooqan ah oo ay wateen askar iskugu jira turki iyo soomaali inta la xaqiijiyey qaraxan oo ahaa mid culus ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka halka uu ku dhaawacmay askari kale oo u dhashay dalka turkiga sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxa ay ku beegsadeen askari ka tirsan dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada hodan ee gobolka banaadir waxay ku toogteen majester oo ahaa askarigii la beegsaday iyagoo rasaas kaga shanaqay qeybaha sare ee jirkiisa taasoo keentay in durbaba uu halkaas ku qurbaxo muqdisho waxaa kusii kordhaya howlgallada kala duwan oo ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu ugaarsado shisheeyaha kusoo duulay dalka iyo soomaalida la shaqaysa dad kenyaan ah ayaa ku dhintay shil ka dhacay waddanka kenya kadib gawaari shidaal oo rogmaday maxamed muudiy abu muslim ayaa faahfaahinaya dowladda kenya ayaa xaqiijisay geerida hal qof kadib markii uu kacay dib xoog leh oo geystay khasaaro daran waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka wobiyo iyo eldoret gaar ahaan meel u dhow suuqa ku yaala dowlad deegaanka kakamenga ayaa waxaa ka dhacay shil gaari shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo waday booyado shidaal ka buuxaan waxaana jira khasaaro hantiyeed markii laga yimaado halka qof ee ay kenya sheegatay in uu dhintay goobjoogayaal ayaa laga soo xigtay in mid ka mid ah booyadaha gubatay si xooli ah loo kaxaynayay taas oo keentay in darawalka uu gaariga xakameyn waayo ugu dambaynna uu mid kale ku dhacay dhanka kale laba qof ayaa ku dhimatay gudaha waddankaas kadib markii baabuur xamuul ah uu jiiray dad shacab sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed daahir cali se uu dowlo socotay toban cisho oo u furnayd bulshada ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan iyadoona abaalmarino lacageed la guddoonsiiyey dadka kaalmaha hore ka galay imtixaanka dowladda xaflad lagu soo gabagabaynayay dowro nuuceedu uu ku cusub yahay wilaayada hiiraan ayaa lagu qabtay degmada bu'a qableh oo ka tirsan wilaayadaasi maktabka dacwada ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dowradan oo toban cisho socotay u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada bu'a qable ee gobolka hiiraan waxaana lagu qaatay kutubo kala duwan qaar ka mid a ardaydii ka qaybgalay dowrada ayaa sheegay in ay ka faa'iideen dowradan iyagoo codsaday in loogu soo celceliyo dowraadka nuucan oo kale ah waxyaabo badan ayaan ku qaadanay cilmigaas oo noo socday toban beri waxyaabo aada iyo aad u badan oo faa'iidaha ayaan ku qaadanay marka waxaa la doonayaa dadka in ilaahay diinkiisa bartaan ay ku dhaqmaan dowaro aada u qiimo badan bay ahayd oo aan lagu soo koobi karin hal iyo laba midna aan lagu soo koobi karin waa nin nasiib laho ilaahay calafgeliyay unbaa mataqana ka faa'idaysta insha allahu tacaala dowradaas waxaa lagu qaatay saddex kutub qisooyinkii mataqan nabiyadii iyo mataqan waxay ku dhaqmeen iyo mataqan asxaabadii wanaagsanaa iyo taabiciintii iyo taabiciintii markay raacaan dabadeed maxay u baahan tahay baarka marka waxa qofka xaqa ka qarsoon in loo sheego alkitaabu yahdii wasayfa yansur mid ka mid ah abwaaniyiinta soomaaliyeed oo lagu magacaabo abwaan yuusuf maaxaay kana mid ahaa dadkii ka qayb galay dowrada ayaa goobta ka tiriyey tix gabay ah oo uu diiradda ku saaray ahmiyadda ay xambaarsaneed dowrada waa dowro daxashii qalbiga ciidaaha naga qaadi waa dowro duulaanka yimid diirka ka caddaysi waa dowro daharihii jannada diirad lagu saaray waa dowro dumarkii iyo raggaba diiri soo kicisay waa dowro dulmiga iyo xaqabadayr u kala yeeshay dijaal iyo waxaa lagu akhriyey duulka loo badan dabkii nebi ibraahiimna waa nala dareensiiyey maktabkii dacwada iyo dadkii soo diiwaangeliba dembi dhaaf ilaahow ka sii oon daalac loo raacan inaguna kuwii ay degto duulo naga yeel nabadoon maxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey dowrada waxaan halkan ugu mahad celinaynaa xarakatu shabaabulmujaahidiin ee nagu boorisay diinteenna inaan baranno u tartanno haddana jaa'isaad nagu siisay nagu tiri haddana kutubahan qabsado waxna barto mucallimiintaan aan idiin keenanin wax ka barto fursad aan la heli karin iyo nimco aan la heli karin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dad yar oo siiyey ayaan haysanaa gobolka hadda aan joogno hiiraan meelo badan oo ka mid ah nimcadan hadda aan haysanno dad annaga nala dhishay oon ismagac naqaano ma haystaan gabagabadii munaasabaddan waxaa abaalmarino lacageed lagu guddoonsiiyey dadkii kaalmaha hore ka galay imtixaan loo qabtay ardayda ninka koowaad waxaa weeyaan xasaan maxamed xasan wuxuu jaa'iso iyo abaalmarin u helay maktabka dacwada ka helay lacag konton dollar ah maa sha allah ninka labaad waxaa weeyaan saacid mucalin farxaan cadow wuxuu ku guulaystay lacag afartan dollar ah oo uu ka helay maktabka dacwada ninka saddexaad waxaa weeyaan maxamed cabdiraxmaan cumar wuxuu ku guulaystay lacag soddon dollar ah maasha allah jazaakum allahu khayran gabdhaha waxaa soo baxay imtixaanka waxaa ku soo baxay afar gabdhood kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad laba gabdhood oo wada gashay sideedan u aqbalnay maktabka dacwada ee xarakatu shabaab almujaahidiin oo dowradan soo qabanqaabiyey ayaa horay marar badan dowraad nuucan oo kale ah kaga qabtay wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaab almujaahidiin war ku saabsan xaaladaha ka taagan dalka ukrain iyo weriye ameerikaan ah oo la khaarijiyey ayaan idiin soo wadnaa balse markaan mid ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa bogaadiya howlaha gurmadka ah ee ka socda wilaayaadka haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya xilli weli abaaro saameeyey dadka iyo dunyada ay ka jiraan waddanka sidoo kalena ou socdo gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee loo fidanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa waxaa arrimahaasi ka hadlay nabadoon cabdikariin muuse casir oo ka mid a waxgaradka soomaaliyeed nabadoonka ayaa bogaadiyey kaalinta waxgo-olka ah ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku garab taageen dadka ay abaaruhu saameeyeen abaaraha ka jira dalka ilaahay subxaana wa tacaala khayr badan ha waafajiye xaragadu dadaal weyn ayay muujiyeen gobolada maaragtay ay gacanta ku hayaan walaayaadka islaamiga oo ay gacanta ku hayaanna waa deeq fara badan ayay gaarsiiyeen khayr iyo bishaaro allaha siiye cadowgoodana allaha jabiye waa gaarsiiyeen haddana weli waa wadaan waxaa la ii sheegay inay qaybtii labaad hadda wadaan maaragtay ilaa maaragtay inta uun ilaahay roob iyo barwaaqa ka keenaan oo dhulka abaarta ka baxaan waa wadayaan insha allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa abaarta inuu ka qaado ummadda soomaaliyeed barwaaqo iyo khayrna ugu bedelo waxaana la rabaa dadka soomaaliyeed oo islaamka ilaahay inay u toobad keenaan oo ilaahay baryaan sidoo kale wuxuu bogaadiyey dadka muxsiniinta ah ee hantidooda ku saacidiyey dadka abaartu nugulaysay isagoo sidoo kale ugu baaqay in ay sii wadaan kaalmadooda maadaama abaartu ay tahay mid weli taagan ilaahay khayr badan ha siiye ummadda soomaaliyeed qayb libaax leh ayay ka qaateen meel kastoo ay joogaanna dadaal weyn weyn ay muujiyeen ilaahay baan weydiisanaynaa inuu xoolahoodana u barakeeyo oo wax khayr qaba alla ugu bedelo dembigooda iyo dembi waalidkoodna u dhaafo tiro aan xisaab lahayn ayay ka geysteen haddee waxaan leenahaa dadkaa soomaaliyeed oo deeqdaas la baxay ilaahay subxaana wa tacaala aakhirana allah ka ajirsiiyo adduunyadoodana allah ugu barakeeyo ayaan leenahay walaalayaal hadda waxaan idinka codsanaynaa abaartu inta ay jirto oo dhib ku jiro xoolihiinna haakranina ilaahay subxaana wa tacaala allana waa idin barakaynayaa la baxa oo dadka masaakiinta ah oo soomaaliyeed oo dhibaataysan oo abaartu hayso hantida ilaahay idin siiyey ilaahay haydin barakeeye ha ka daalina inta dhib ku jiro si kastaba ha ahaatee waxaa weli waddanka ka jira abaaro baahsan taas oo saamaynta ugu badan ku yeelatay dadka xoolodhaqatada ah waxaana guddiga gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu raashin qaybin iyo biyodhaamin ka sameeyey gobollo badan oo dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya guddiga ayaana ah mid weli sii wada howlahooda samafalka warkan dhegeystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wariye ameerikan ah ayaa lagu dilay dalka yukrain iyadoona ruushka ay duqaymo ka geysteen magaalada lafiif ee dalkaas ciidamada ruushka ayaa duqaymoba aan ku beegsaday saldhig milatari oo ku yaala xuduudda ay wadaagaan wadamada yukrain iyo poland ee dhaca bariga qaaradda yurub mas-uuliyiin yukrainiyan ah ayaa xaqiijiyey in tobanaan sawaariikh ah ay ku hobteen saldhig milatari oo ku yaala gobolka lafiif ee kaabiga ku haya dalka poland ugu yaraan shan iyo soddon qof ayaa ku dhintay duqaynta halka konton iyo toddoba kalena ay dhaawacyo soo gaareen saldhigga la weeraray waxaa ku sugnaa tababaryaal ajaanib ah balse lama oga waxyeelada soo gaartay tababarayaasha dhinaca kale wariye u dhashay maraykanka oo u shaqaynaya wargeyska new york times ayaa ku dhintay toogasho ciidamada ruushka ah ka geysteen meel ku dhow degmada irbin ee waddanka yukrain waxaa la xaqiijiyey geerida sawir qaade berente ranawd kaas oo ka tirsanaa new york times duqa magaalada kiyef ayaana ku eedeeyey ruushka inay si bareer ah u beegsanayaan saxafiyiinta oo qofkii ugu horreeyey oo ameerikaan ah oo lagu dilo dagaalka ka holcaya dalka yukrain dilka loo geystay waryahan ameerikanka waxa uu imaanayaa iyadoo saacadii lasoo dhaafay madaxweynaha maraykanka jo baiden uu ku goodiyey inuu dhici karo dagaalka saddexaad ee adduunka warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka aad kala socoteen raadiyaha alfurqaan waa inaga inta